markan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta haweenkii qoyska oo aad xiliyadan kale dhegaysataan caasho ibraahim aadan ayaa inala socodsiinaysaa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo ay toddobaadkan marti igu tahay deeqa cabdi dhalac oo ah duqa ah magaalada south bortland ee gobolka maine ee dalkan maraykanka oo ah magaalada afraad ee ugu weyn gobolkaas oo ay ku nool yihiin bulshooyin kala duwan oo ka kala yimid meelo kala duwan oo caalamka ah islamarkaana lagaga hadlo lix iyo lixda luuqadood deeqa waa gabarh soomaali ah oo dalka maraykanka timid sanadkii kun iyo sagaal boqol laba iyo sagaashankii waana gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah oo qabata xilka duqa magaalo ee dalkan maraykanka deeqa ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxa ay uga sheekaynaysaa safarka ay u soo gashay inay xilkan qabato waxa uu uga dhigan yahay iyo aragtideeda ku aadan dumarka soomaaliyeed iyo sidoo kale fariinta ay u hayso munaasabadda sideedda maarso maalinta haweenka adduunka deeqa kusoo dhawow barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska bal marka hore iskaayabar caasha waad maxsanta walaala sida fiicanaad iigu soo dhaweysay v o a markaan kow imid cariga maraykanka waxaan degay magaalada atlanta ee gobolka georgia halkaasoo aan ku guursaday caruurna aan ku dhalay waxaan ku dhalay saddex caruura ilmahayga wiilka ugu weyn waa sideed iyo labaatan jir wiilka ku xiga waa laba iyo labaatan jir gabadha reerka ugu yarna waa koob iyo labaatan waxaan usoo guuray markaa anigoo hiigsanaya waxbarasho inaan sii koroorsado maine baa waxaan usoo guurnay labada kun iyo shantii halkaasoo aan maaragtay la shaqeeyay catholic charities of maine catholic charities waxa weeye hay-adahan keena dadka qaxootiga gobolada gobolada kala duwan ee maraykan mid markaa kadib waxaan la shaqeeyey magaalada city of south city of portland magaalada portland program ay social services ay lahaayeen oo dadka maaragtay dadweynaha lagu caawiyo iyagana waxaan qaatay shahaadada masterka development policy and practice wax loo yaqaano waxaan ka qaatay university of new hampshire oo ku taala gobolka new hampshire kole aniga niyadeyda waxaan always jeclaa inaan dadka la shaqeeyo oo dadka wax la qabto marka waxay noqotay in aan haddana aan idhaahdo allele maadaama aad social work oo kale aad shaqo hayso waxaa kugu wanaagsanaan lahayd inaad midhaa haddana ischool ku noqotid marka haddana ischool baan ku noqday waxaan soo qaatay master degree oo social work ah waxaad sheegtay in noloshaadii iyo hawshaada inta badan ay u badnayd in aad bulshada u adeegto waxyaaba caqabado kaa hor yimid ma jiraan wallahi markii hore maaragtay dadkaan caawinayay wax caqabada oo iga hor yimid maan arag laakiin markii aan u cararay inaan noqdo maaragtay dowladda hoose inaan u cararo kursi markaasa waxaan arkay alla maaragtay dad fara badan oo ku odhanaya muslim baa tahay shariya law baad meeshan keenaysaa naagtan iynoo maaragtay noqonin annaga nama matasho adigu dad iyo fara badan oo sidaas laakiin markaad dadka ku dhex jirtid oad caadiga tahay ood maaragtay aad wax dadweynaha u adeegayso badanaa maanaan arki jirin maarata wax dhibaato ah laakiin waxaan badanaa arkay markii aan maaragtay go-aansaday inaan u cararo kursi maxaad u go-aansatay inaad kursigaa u cararto waxaa kugu dhiiro geliyey adigoo gabar soomaali ah dalkii kasoo cararay oo dalkii soo galooto ku ah inkastoo waddankan qof kasta uu mar yimid haddana adigoo hooyo ah caruur korsanaya wax bartay maxaa is leedahay waxyaabaha ku riixayay ee kugu dhiiro geliyey inaad kursigan raadiso ama xilkan way ahaayeen maadaama aad magaaladii degan tahay maadaama aad stateki degan tahay waxaa la yidhi meel ka muuqa ama ka maqno waxaanu aragnay maaragtay policies ama sharciyo badan oo la dejinayo oo aan u shaqaynaynin dadka madow ama dadka soo degkalootiga ama qaxootiga ah aan u shaqaynaynin oo laakiin u shaqaynaya dadka cadaanka dalka degan marka dadka cadaankana waxay ku wanaagsan yihiin haddii aad tustid maaragtay tusaalayaal dadka meesha wada degan inay equal laga dhigo ama maaragtay dadkii la isu wada miisaamo way ku dhegaysanayaan markaa hal nin oo afrikaana noo ahaa school board noo fadhiyay dhinaca iskuolka marka ninkaas oo aad u noogu dagaalamay wiilku wuxuu ka yimid ghana waana muslim aad buu ugu dagaalamay ciyaalkeena maaragtay jooga iskuulaadka iyo sida maaragtay aan loo caawinin haddaad eegtid maraykan caruurta madow oo dhan ama african american ha noqdaan ama immigrant ha noqdaan waxaad moodaa inay aada uga hooseyso waxbarashadooda marka laisu eego ciyaalka cadaanka marka aad buu uga dagaalamay mar walbana isagaa noo sheekeeya oo noo sheega oo yidhahda dhibaatadaasaa meesha ka jirta halkanaa wax ka maqan yihiin warkaalaya oo soo gala codkiina dhiibta ka hadla marka maaragtay policies ama sharciyo la dejinayo marka mar walba waan tegi jiray oo mar walba aniguna maaragtay aad baan ula xidhiiri jiray isaga waxaan kaas kuusoo sheeko dhaafay labada kun iyo lix iyo tobankii baa waxaa markuu trump u cararayay inuu noqdo madaxweyne wuu yimid portland wuu yimid wuuna ka hadlay soomaaliduna aada u dhaleeceeyuu yiri dadkani waa dad xun oo maaragtay wada terrorista iska ilaaliya marka taasina waxay nagu khasabtay inaanu maaragtay soo baxno oonu ka mudaharaadno wuxuu sheegay oon maaragtay mudaharaad weyn baanu ka dhignay dadkii ka hadlay baan ku jiray kamid ahaa dadkii ka hadlay mudaharaadkaas marka adigu waxaanu bilawnay inaan dadkii gubaabino oo gubaaba kicino marka way arkeen shaqadaanu qabanayna inay maaragtay shaqo culus tahay aanu dad shaqaysanayna aan nahay dad dadkooda jecel nahay dad dadkooda waxtarayna aan nahay marka iyagaaba naga badnaaba oo noo soo baxay waayahay deeqa waxaad iga warantaa dhinaca kale hadda waa lagu doortay ku dhawaad saddex bilood baad hadda xilkaas tanii markii lagu doortay aad joogtaa maxay kaaga dhigan tahay in xilka noocaana aad u qabato gobolka aad ku nooshahay waxa weeye horta labada kun iyo sideed iyo tobankii baan u cararay inaan noqdo xildhibaan dowladda hoose ninkii iga soo horjeeday wuxuu ahaa nin afar qarni deganaa ree aabihiis awowgiis awowgiis labaad ay deganaayeen magaaladan aan maaragtay anigu soo galootiga ku ahay marka waxaa ii suurto gelisay inaan numberkayga ama maaragtay aan ka badiyo dadkii ii footayay aniga ay ka badnaayeen isaga labalaab sababta waxaa keenay dadka faraha badan ee tobankii sano aan deganaa magaalada aan relationship la yeeshay xiriir la yeeshay ee arkay ciddaan ahay yaqaana waxaan galo yaqaana waxaan qaban karo volunteer badan baan sameeyey boorad badan baan u fadhiistay marka dadka way yaqaanaan marka intaasoo dhan oo qof aan bartay baa ii soo baxay oo ii soo gurmaday mid ii noqdo maaragtay social media iga ii sameeya mid maaragtay campaign manager noqda marka adigu waxbay hadal kugu daadine waanu ka badinay labalaab baanu kaga qaadnay maxaa la yidhaahdaa numberkii dadka noo footayey aniga ii footayey taasi waxay saddexdii sano ugu horeysay markay ii dhamaatay haddana mar labaad baa laysoo doortay this is waxa weye mar labaadkii laysoo dooranayo weye marka south portland siday u shaqayso waa magaalo yar ilaa iyo shan iyo labaatan kun oo qof baa degan marka charterka ama maaragtay constitutionka ay leedahay magaaladani ma aha mid meeyarku uu maaragtay dadku soo dooranayaan so marka waxaa la sameeyaa every year sanad walba city councilorska ama dowladda hoose xildhibaanada ayaa soo doorta dhexdooda qof u noqda meeyar ama duqa magaalada south portland marka lida qof oo cadaan ah baa aniga ay soo doortay anigaanu ku rabnaa inaad noo dooratid saddex qof oo kalaa u carari kara sometimes afar qof baa waxay odhanayaan anaa raba inaan noqdo meyor marka lixdoodii oo dhan aniga ay daba istaageen oo yidhahdeen maadaama aad laba laba jeer lagu soo doorto adigaanu ku dooranaynaa this time haddii aad naga aqbalaysid waa gartay imise qof oo kalaa markaa rabtay kursigaasi oo sidaadoo kale rabay so waxaan sameeyey that's a good question waa su-aalo aada u wanaagsan waxaan sameeyey sanadkii ugu horreeyey nin baa noo ahaa mayor marka laba qof oo kalea la cararaysay markaa so marka isagu wuxuu sameeyey wakti dambe ayuu dadka la hadlay marka the only reasonkaan u siinay inuu mayor noo noqdo waxay ahayd experienceku leeyahay iyo maaragtay inuu ku xidhan yahay keliya maaha dadka cadaanka ee dad fara badan oo qaxootiya uuna la shaqeeyo uu looyr yahay so taasaan isaga ku siinay marka anigu taa anoo ka fikiraya baa intaanan la gaadin in qof kaliga uu maaragtay yidhaahdo anigaa raba inaan u cararo afar bilood ka hor baan la wada hadlay councilorska oo dhan anaa raba inaan u cararo sanadkan maxaa la yidhahdaa duqa magaalada ama meyornimo maxaa su-aala ii qabtaa maxaad is leedahay aan ku qaban karaa arrintan ama aan maangu liider iniin noqon karaa xilkan inaan kasoo bixi karo iyo inaan kasoo bixi karin maxaad u malaynaysaa marka afar shan bilood ka hor baaban sii sheegtay oon mid walba la hadlay markaasuu mid walba wuxuu yidhi may adigaan adaan ku saboor garaynaya adaan ku saboor garaynaya marka codadkoodii oo dhan baan kasoo qaatay laakiin haddaan sugi lahaa last minute waxaa laga yaabaa laba qof ama saddex qof oo kale inay oran lahaayeen anigaa raba marka gabadhaan la hadlay iyadana ku jirtay lixda qof ku jirta waxay tiri oo aniga laftigayga waxaran is lahaa aad u carasid hadda ogow iyadoo laba sano koorna meeyar way noo ahayd haddana mar labaad bay rabtay haddana inay samayso markaas waxaa marka waxaa idhi no this time i wanna do it marka marka waa anigaa tiri garanaya ah waayahay marka marka marka sida aan gartay n cid kula tarsantayba ma jirto kursigii waa lagu gartay waa lagugu sharfay had yes ha De, marka anigaa kasoo qaatay run ahaantii anigaa la hadlay anigaa si maaragtay aad baa u gartay aad baa u gartay aad iyo aad aad iyo aad qof qofna afka wax- kuma gelinaysaa ina marka marka waxaan rabaa marka waxaan rabaa dareenka ay ku gelisay marka inaad aad aad aad macnaha xilka noocaana in lagugu aamino dareen noocee bay ku gelisay waxa igu dheliyey inaan sameeyo ta ugu weyn waxay ahayd caruurteenan maaragtay dhalinyarada madowga ah soomaalida ah muslimka gabdhaha especially muslimka ah inay arkaan in maaragtay maamadan action kale een u dhalan dalka ee immigrantka ah hadday qabatay arrintan idinkuna waad qaban kartaan dadkan maaragtay caddaanka ah waxaa laga yaabaa dadkan u fadhiya school boardka ama city councilka inayna xataa wax waxbarasho ah qaarkood ayna lahayn laakiin way u bareerayaan because eh, waxaa u ogolaanaysa maaragtay maraykannimadooda ama inay dalkan ku dhasheen ama awowyaashood ku dhasheen iyo rabitaanka iyo rabitaanka marka marka anigu waxaan isiri caruurtan inoo eg inay maaragtay ku haybad qaadaan oo yidhaahdaan hadday maamadani samaysay aniguna waan samayn karaa kulligood marka marka waxaad markii hore carabka ku dhufatay in iskuullada oo kale n waxyaabaha markii hore n kusoo jiita ay ahayd iyo in loo helo n dad ku jira guddiga iskuullada oo qaabkii waxbarashada qaab soomaalidii iyo dadka kalar kale u shaqaynaya inay ahaato hadda iskuulaadkii iyo iyo meel kasii sarraysaad tagtay maxaad isleedahay marka kursigan aad ku fadhido ama xilkan laguu dhiibay waad ugaga faa'iideyn kartaa waxyaabihii madaxaaga ku taagnaa iyo kuwii aad sida cad u aragtay practicalka aad u aragtay ee gobolkaaga ama magaaladaada ka jiray markaad meeyar tahay waxaad tahay wejigii magaalada marka qof waliba wuu koranaya noo kaalay noola hadal ardadan noola hadal maaragtay organizationkayga nooga soo qayb gal een, een, wax walba oo maaragtay dadku ay kusii arki karaan ba waa lagu soo dor waa lagu soo weydiisanaya inaad samayso mar walba waxaan ka hadlaa dhinaca guubaabada dhalinyarada inaan guubaabiyo oo idhaahdo ka qayb gala maaragtay doorashooyinka ka qayb gala een, maxaa la idhahdaa inaad ka hadashaan iskuulaadkeena sababta oo ah dee taxiska iyo canshuurtiiba waan bixinaynaa everyday shaqooyinkeedii baa nalaga goosanaya canshuurihii soo maaha marka caruurteeni maxaa la barayaa weye maxaad baraysaan xaggee bay ah, waxbarashadooda taagan tahay si si gooniya ma u wax u bartaan maadaama ay yihiin ciyaal ka yimid dalal kale ama eenan aan ku dhalanin magaaladan sababtoo waxaan haysanaa halkan ilaa iyo lix iyo lixdan language baa lagaga hadlaa magaalada portland een, ciyaal ka yimid congo burundi rwanda you know afghanistan iraq syria we have maaragtay dad ciyaal aada u fara badan marka programyo waa in loo sameeyo ayaan walbaanu ku dooda programyo u sameeya ay languageka ku bataan programyo maaragtay ay u fududeeya sidii maaragtay transportation ama gaadiid loogu heli lahaa eh, marka loo sameynaya maaragtay en- en- en, tutoring marka marka way ku fududaanaysaa dadkii oo dhan baa taqaanaad meeyarkii baa tahay magaalada marka waa lagu dhegeysanaya waa lagu dhegeysanaya waa lagu maqlaya shaqadana isla markiiba waa la qabanaya waxaa lagu jiraa toddobaadkii sideedda maarso maalintii haweenweynaha adduunka maxay maalintaasi maantadan kaaga dhigan tahay saddex bilood adigoo maayarkii en- en gobolka south eh, portland ah wallaahi waa wax aada iyo aada loogu faano dumarka haddii aad eegto meel walba ay adduunka joogaan iyagaa lafdhabarti reerka ah iyagaa lafdhabarti ah een, magaalada ay degan yihiin iyagaa lafdhabarti ah maaragtay gobolka ay degan yihiin waxaynan dumar qabanina maba hagaagaanba sidaanaan ugu aaminsanahay run ahaantii marka waxa weeye wax aada loogu farxo ama aada loogu maaragtay een, han weyn yahay dumarka soomaalida especially een, inaan idhaahdo ama aan guubaabiyo wixii aad qaban kartaan ee maaragtay ah hadday noqoto inaad u carataan gobolkiina eh, hadday soomaaliya joogaan hadday joogaan dalka banaankiisa iyo gudihiisaba inay maaragtay noqdaan kuwii maaragtay dalkooda iyo een, dadkoodaba u shaqeeya een, taa igagama jiro mado- mugdiga igagama jiro aniga run ahaantii gabadh soomaaliyada maanta joogta een, ama maraykan ama soomaaliya inay tahay lafdhabar reerkeeda ama dalkeeda u ah marka waxaan idin leeyahay baan odhan lahaa gabdheheena soomaaliyeed maasha allah meel wanaagsan baad nooga soo baxdeen kulligiin haddaynu nahay soomaali takada ha joojinina wada shaqada hawsha aad haysaan haddii ay noqoto inaad dalka u shaqaysaan wada haddii ay noqoto dalka dabadiisa taasna taana hore usii wadaan idin leeyahay barnaamijkii haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waa naga intaas waxaa toddobaadkan barnaamijka marti igu ahayd deeqa cabdidhalac oo ah duqa magaalada south bortland ee gobolka maine ee dalkan maraykanka oo ah magaalada afraad ee ugu weyn gobolkaasi intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo